music time in Africa, and you'll find it. Till next week, stay beautiful and stay safe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay koob iyo tobanka bisha julaay sannadka laba kun iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somaly com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda caawana waxaa halkan si wada jirayda kala socotiin doona saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a shirkii madaxda maamul goboleedyada oo maanta si rasmiya uga furmay magaalada dhuusamareeb iyo weliba hadalladii ay jeediyeen madaxda laakiin waxaa la rabaa markii tiigsigaas wakhtiguu soo dhowaado ay u muuqato in la xaqiijin waayo talaa la rabaa in laysugu noqdo oo hadda wixii markaa laga badin waayo la qaato si meeshii la jooga aan dib looga dhicin taas macnaheedu waxay ku soo ururaysaa shirkan asal uu yahay in la wada tashado waxaan rajaynayaa shirkan muhiimaddiisu inay tahay inay ka soo baxaan wax rasmiga waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan dagaal ay dad ku dhinteen oo xalay iyo saaka ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada gaalkacyo barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo weliba warbixinno kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda eedan fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo nuur xasan nuur
shacabka waddanka bosniya ayaa maanta xusaya shan iyo labaatan sano guuradii ka soo wareegatay xasuuqii serebrenitsa ee ay serbiyiintii bosniya ku xasuuqeen in ka badan siddeed kun oo isugu jiray rag iyo wiilal yaryar oo ka soo jeeday muslimiinta bosniya xasuuqaasi oo noqday kii ugu horreeya ee ka dhaca yurub kadib dagaalkii labaad ee dunida ayaa waxaa xuska sanadkan loo ogolaaday inay ka qayb galaan dad aanan badnayn sababo la xiriira ka hortagga faafista coronavirus xasuuqa muslimiinta bosniya ayaa bilowday koob iyo tobankii juulaay sanadkii kun iyo sagaal boqol shan iyo sagaashankii kadib markii ay magaalada serebrenitsa qabsadeen ciidamo iyo maleeshiyaad ka soo jeeday serbiyiinta bosniya oo uu watay genaraal radko miladij miladij ayaa bosniyiinta magaalada u sheegay in aysan baqin oo ay aamin yihiin xilli uu bilaabay inuu dadka xasuuqo muddo toban maalin ah ayay ku qaadatay inuu xasuuqo siddeed kun oo muslimiin ah oo ay ku jiraan wiilal yaryar xuskii maanta loo sameeyey dadkii lagu dilay xasuuqaas ayaa iyaga oo adeegsanaya muuqaalka tooska ah ee internetka ka hadlay qaar ka mid ah hogaamiyayaasha caalamka waxaana ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha canada justin trudow ra-iisul wasaaraha sbain pedro sanchez xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark pompeo iyo amiirka britain prince charles codbixiyaasha dalka poland ayaa berri subax go-aan ka gaari doona doorasho ku celis ah oo aad u adag oo ay ku tartamayaan madaxweynaha hadda talada haya andres duda oo ka socda xisbiga muxaafidka ah iyo hogaamiyaha liberaalka ee u janjeera dhinaca midooda yurub ahna duqa magaalada warso raval tarazaweski ra-yo ururin dadweyne oo dhowaan la sameeyey ayaa muujisay in labada musharax ay aad isugu dhow yihiin sidaas daraaddeedna la filayo in qofkii guulaystaa uu ku badin doono codad aad u yar haddii uu madaxweyne duuda guulaysto isaga iyo xisbigiisa midigta ayaa ku naaloon doona dhammaan awoodaha muhiimka ah ugu yaraan ilaa laga gaarayo doorashada baarlamaaniga ah ee sannadka labada kun saddex iyo labaatanka laakiin haddii uu tarasawaski ku guulaysto doorashada ayaa waxa ay ka dhigan tahay inay xuquuq badan heli doonaan dadka laga tirada badan yahay ugu dambeyntiina kooxaha mucaaridka dowladda maali ayaa sabtida maanta ku booriyey taageerayaashooda inaysan ka niyad jebin banaanbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda kadib markii la xiray mid ka mid ah hogaamiyayaashooda sababo la xiriira banaanbixii rabshadaha watay ee jimcihii shalay dhacay ciidamada ammaanka ayaa shalay adeegsaday rasaas nool iyo qaaca dadka ka ilmaysay si ay u kala eryaan dibadbaxyaal qabsaday xarunta baarlamaanka iyo warbaahinta qaranka afhayeen u hadlay kooxda mucaaridka ee m r f p ayaa sheegay inay ciidanka amniga xireen ciise kaoyi jim oo ka mid ahaa hogaamiyayaasha banaanbaxyada banaanbaxayaasha ayaa dalbanaya inuu iscasilo madaxweyne ibraahim buubakar keita waxay ku eedeynayaan inuu ku fashilmay wax ka qabashada dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha dhegaystayaal warka caalamka waa naga intaa aan dib idinkuga celiyo cabdixakiim maxamuud shirwac iyo sahre cabdi axmed
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa aan ku hormarnay magaalada dhuusamareeb ee xarunta ah gobolka galguduud waxaa duhurnimadii maanta si rasmiya uga furmay shirkii madaxda dowlad goboleedyada federaalka ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug jubbaland hirshabeelle koonfur galbeed iyo puntland ayaa furitaanka shirkooda waxay ka jeediyeen khudbado aad ay uga hadleen muhiimada shirka waxaana uu inta badan ku saabsanaa wadatashi laga yeesho arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidoo kaleeto wadashaqeynta dowlada dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada wariyaha v o eda oga soo waramo gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warkan nooga soo diray halkaasi kadib wadahadal dhex maray hogaamiyaasha maamulada ee qeybta ka ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka dhashay kulan ay isugu yimaadaan degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug waxaana magaalada dhuusamareeb ku sugan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood xaalka amni ee dhuusamareeb ayaa aada loo adkeeyay waxaana wadooyinka dhex mara xaafadaha magaalada lagu arkayay ciidamo fara badan kuwa oo hakinaya isu socodka gaadiidka iyo dadka iyadoo sidoo kale dhammaan la hakiyey gawaaridii xamuulka ahayd ee isaga kala gooshi jirta qeybo ka mid a gobolada waqooyi bari iyo koonfurta soomaaliya inkastoo kulanka madaxda maamulada uu ahaa mid ka dhashay wadahadalka qadka taleefanka kadib haddana waxaa kulanka sida la helaya looga hadlayo xaalka siyaasadeed ee soomaaliya iyo doorashooyinkii loo madlalaa inay dhacaan laba kun labaatan laba kun labaatan iyo kow ha yeeshee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya ay dhowaan shaaciyeen in doorashadu aysan ku dhici karin wakhtigeedii ayna u baahan yihiin waqti dheeraada in la siiyo cadceed shiikhdoon waa guddoomiyaha hurrada bulshada rayidka galmudug waxa uu sheegayaa in isu imaadka madaxda maamulada ay tahay tallaabo wanaagsan balse waxa uu dalbanayaa in shirka laga soo saaro qodobo lagu wada qanci karo
walaalow horta waxaan ka qabnaa marka ugu horreysa inuu ugub yahay oo aanay hadda kor wax aanu ahayn lagana firi karo wixii cusub caalamka jecel bal inay ka soo bixi doontaan u qabnaa tala guud maadaama aanay isu miisaanayn haddii dowladdii dhexe ka maqan tahay ee ismaamul goboleedyadika ay tahay keliya aadna xasuusato mid hal sanaa inaan ammaan iyo tala laysugu imaan iyo tala guud oo dalka haddana waxaanu filaynaa maadaama ay ugu tahay inay khayr dhasho oo ay mataanayso khayr ka soo baxo haddii ilaahay idmo sida rayidka ahna talena waa ka bixisay haddana waxay ka qabtaa inaan dalka cidlo lagu xoorin haddii ismaamul goboleedya la yahay in loo dhimriyo dalka oo aan cidlo lagu xoorin dowladda dhexena aan loo muruq buurin haddii laysu muruq buuro waxaa lumaya carruurta la dhalay oo shacabka fartuun cali diiriya oo ku sugan degmada dhuusamareeb ayaa soo dhaweysay qabashada shirka madaxda maamulada ee ka furmaya degmada dhuusamareeb
waxaan ahay fartuun cali diriye waxaan salaamayaa v o a waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol saaad bulshada wax ugu qabanaysaan waxaan joogaa magaalada dhuusamareeb iyo gobolka galguduud iyo galmudug shirarkan ka socda maamul goboleedyada shanta maamul goboleed waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waa shir loo baahan yahay in ay dadka soomaaliyeed isku fahmaan miro fiican oo maanta soomaaliya wax u qaban karaan ay kasoo baxaan loona baahan yahay maantay shanta maamul goboleed soomaaliya waxay ay maanta ayagu ay ka sameeyaan ayay soomaaliya ku dhaqmaysaa waxaana ka sugaynaa inay soomaalinimo iyo sharaf iyo meeqaan ay maanta soomaaliya u hiiliyaan soomaaliya maanta inay isku mid ka wada noqdaan maanta soomaaliya codkooda ayay soomaaliya maanta madaxweyne ku noqon kartaa ama wax ku qabsan kartaa ama ay maanta meeqaan ku gaari kartaa waana u hambalyeynaya maanta shirkan dhuusamareeb ku socda shanta maamul goboleedna waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaanan leeyahay wax soomaaliya ay ku farxdo kasoo saara shirkiina
cadceed ayaa qeybaha bulshada ka dalbaday in ay muujiyaan dulqaad maalmaha uu shirku socdo
maadaama jidkii go-an yahay lagu safrayey maadaama uu go-an yahay jidkii lagu aruurayey maadaama uu go-an yahay jidkii saxaabada lagu dodanayey inay dulqaad sameeyaan shantaa maalmood afartaa maalmood aan kala ku bixin lahayn haddaan bulshada dhegeystaanahay marka waa dhacdo hal maalin laba saddex ku eg oo timid oo aan cufjiid weyni lahayn marka waxaan leenahay alla dhibkaaso laakiin adigana waa kuu muuqataa in habkad ku imaanayo ee, ee, bulshada adeegeeda shirka hogaamiyaasha maamulada ayaa lagu wadaa in dhowaan uu ka furmo degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxaana magaalada ku sugan madaxda maamulada qaybtood hase ahaatee waxaa weli la sugayaa xubno ka mid a maamulada oo aan weli soo gaarin dhuusamareeb cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb dhinaca kale dhegaystayaal isla arrimaha gobolada dhexe ayaan ku jirnay ugu yaraana lix qof ayaa ku dhintay lix kalena way ku dhaawacmeen dagaal xalay iyo saaka waqooyiga magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ku dhex maray ciidamada puntland iyo weliba maleeshiya beeleed mar kale waa kan wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq oo arrintaasi noo faahfaahinaya isku dhaca oo mar kale saaka ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa u dhexeeya ciidamo ilaala ka hayay xarunta madaxtooyada puntland ee waqooyiga gaalkacyo iyo maleeshiyaad hubaysan waxaana israsaaseynta oo muddo socotay ay sababtay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca shan kale oo sida la sheegaya ahaa dad rayida iska horimaadka u dhexeeya maleeshiyaadka hubaysan iyo ciidamada puntland ayaa daba socday howlgal ciidanka booliska puntland ay xalay ku qaadeen goob la sheegay in lagu iibinayay maandooriye hase ahaatee kooxaha hubaysan ay weerar kala hortageen ciidamadii howlgalka waday waxaana isku dhacaasi uu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac sida dadka deegaanku ay sheegeen waxaana ku dhintay afar ruux halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen senator cabdi xasan cawaale qeybdiid guddoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo ku sugan dhuusamareeb ayaa waxgaradka gobolka ka dalbaday xakamaynta xiisada gaalkacyo
Eh, waxaan maantay u jeedinaynaa baaq eh, shaqaaqo ka dhacday iyo isku dhacyo ka dhacay magaalada kaalkacyo xalay iyo saakay ee loo sheegay in dadna ku dhinteen dadna ku dhaawacmay waxaan ugu baaqaynaa eh, bulshada halkaa ku dhaqan iyo mas-uuliyiinta ee kasoo je- kala jeeda ee dhinacyada dadkaasi waxgaradkooda waxa uu ka dhacay dhibaatadaasi ka dhacday waxaan ugu baaqaynaa in meeshaas shaqaaqadaas iyo xurgufta halkaa ka dhacday in la joojiyo mana ahayn maantayna uma aana fadhiyin Eh, bilihii ugu dambeeyey eh, nabaddii iyo dib u heshiisiintii laga waday haatanna socoto meelo badan in laga qabto ee gobolka muduga in ay ka dambayso arrintaani waxay nagu noqotay arrin lama filaan ah arrin yacni waxyeelo iyo dhibaato ku ah dadka deegaankaas inay oo kasoo biskoonayay ama kasoo raysanayay eh, xabad iyo isdilid iyo dhamashiya dhaawac cusuba cabdiweli jaamac warsame gorod taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo muddooyinkan ka mid ahaa mas-uuliyiin ku howlanayd nabadeynta gobolka mudug ayaa sheegay laakiin waxaa ka shaqeeyay dad waxba garataa oo oo si xun u fakarahaya marka dadkaas eh, waxaan leenahay ha la joojiyo ha laga hortago ha la cambaareeyo ha laga fadhiisto ciddii abaabushay ama ka shaqaysana gacanta ha lagu dhigo annagu haddii la yidhaahdo markaan soo laabanno eh, haddii hortay ay dadka walaalaha ku jira hadda waa ognahay waa loo fadhiyaa maanta loo fadhiyaa haddii la dhameeyana waa waa sidaan rabnay weeye haddii ay wax ka haraanna annagu kolley waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas walaalaha dhex galno inaan dhammayno Eh, mana ahan wax weyn oo shisho sii fog maaha shaydaankaas wuxuu ka shaqeeye weeye deg deg baana loo afjarahaya xildhibaan maxamuud diine oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa dhinacyada u diray fariin nabadeed annaga waxaan codsanaynaa meeshaan maantay waxaa laga rabaa keliya waxaa weeye wixii aan soo bilownoo nabadda ahaa oo dhulka loo fadhiyo muddooyinkii dambe oo dhan laga shaqaynayay inaysan naga bashishiran marka waxaan codsanaynaa labada dhinacba wax allaala wixii shaqaaladaas ka dambeeya in loo midoobo aysan mar dambe dhicin inay dhibakaasi dhaco waayo waxaan ognahay haddii hal meel dab yar ka baxo inay gobolka o dhan wada taabanayso sidaas darteed waxaan codsanaynaa in la iswada xakameeyo dhibaato waa la arkay haddii maaragtay wax lu- lu- mataqaanaa wax lagu fog- qaadanahayo inaan wax ku qaadanaa la rabaa nabadayn xoog lahaan soo gallay juhdi badan baan kusoo wada bixinay shalay baa qaybta kale noo bilaabatay horumar iyo waxaan ka fikeraynay iyo wadajir iyo walaalnimo marka walaalayaal dhammaantiin waxaasi maanta waxna anfaca maahan ha la joojiyo dib iyo isa usoo noqon xaaladda gaalkacyo ayaa degan eh, kadib shaqaaqa xalay iyo saakay ka dhacday taasi oo sababtay dhimashada iyo dhaawaca qaar ka mida dhinacyadii diriray iyo dad rayida waxaana magaalada ka socda kulamo u dhexeeya laamaha amniga puntland iyo waxgaradka gobolka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhusamareeb
sanadihii ugu dambeeyey soomaaliya waxay ku jirtay dib u soo kabasha waxaana dib u soo noqonaya qaar ka mid a hay-adihii uu dalku lahaa ciidamada booliiska gaar ahaana qaybta baambeyda ayaa waxa ay ka mid yihiin meelaha laga dareemayo dib u soo kabashada waxaana sanadihii ugu dambeeyey la arkaya dhallinyaro rag iyo dumarba leh oo garaacaya muustikada ciidamada si ay sidii ay caanka ku ahaydbo munaasabadihii ugu dambeeyey ee loogu dabaaldegay maalmaha xorriyadda soomaaliya waxaa lagu dhex arkayay kooxda baanda muusikada qaran ee booliiska gabdho yaryar oo muusiga garaacaya wariyaha v o e da cabdicasiis barrow ayaa haddaba warbixintan ku eegaya kaalinta gabdhaha yaryar ee ku leeyihiin shaqada ciidamada booliiska ee baambeyda
waxaa turumbadan yeerinaya ifraax muuse abiikar oo ka mid ah gabdhaha ka tirsan ciidamada baambeyda ee booliiska jamhuuriyadda soomaaliya waa dhallinyaro shaqadan ka hidaraacday aabbahayd oo macallin iyo taliyaba ka soo noqday xeradan oo ay shan maalin isbuucii u shaqo tagto hansare ayay u haysaa muusiga waxaana dad badan soo jiitay habka shaqada ay u wadaan iyada iyo saaxiibadeeda kale muusigan oo ay si wadajira u garaacaan waxaa dad badan uu dib u soo xasuusiyey waayo tegay ma fududa dal sida soomaaliya oo kale ah in hibada ifraax iyo hankeedaba looga rumeeyo laakiin dadaal iyo go'aan wada jiray oo wakhti qaatay waxaa maanta u muuqanaya midhodhal wanaagsan waxaa ka mid ahay maxaa la dhahaa gabdhaha baanta muusiko qaraaca turumbada nooca loo yaqaano soofan aalto waxaa ku jeclaaday turumbada willigay waa iska jeclaaday aa macalinka ahay waa fiirsan jire waana jeclaa inaa ka mid noqdo waana ka mid noqday ciidankan waxaa kusoo biiray labada kun toban iyo labada
yuusuf bile oo hadda ah macallimiinta dhallinyarada ah ee la shaqeeya ifraax waxa uu howshan soo waday muddo koob iyo toban sano ah waxna uu sheegay in gabdhaha la shaqeeya ay micno gaara u yeeleen shaqadooda taasina ay tahay wax dad badan indhahooda ku soo jeediya kooxdan baambeyda ee ciidamada booliiska waxa uu intaa ku daray inay aad u kordheen iminka dumarka doonaya inay ku soo biiraan booliiska gaar ahaan qaybtan baambeyda oo ay ka shaqeeyaan farxad weyn aan dareennaa zaa'id waa markii gabdhaha nagula arko zaa'id waa kasii daran tahay waxaana la dhahaa een, gabdho saan wax u tumaayo lama arkin een, waayahan soddon sano kadib Een, dad badan waxaa jira oo cod soo gudbi sida gabdhaha oo dhaho baandimuskana loo qoro dad badana hadda ilaa hadda soo gudbi een, oo nagu dhiirigeliya inaan sii wadno howshaan dad badanaan hadda jecel in oo loo qoro baandimuska sida gabdhaha markay ku arkaan gabdho kale inay ayagana qortaan baandimuska
dhallinyaradan ay ka midka yihiin ifraax iyo yuusufba in la soo saaro waxa ay qaadatay dhowr sano waxaana dadaalkaasi bixiya macallimiin iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ee baambeyda dhame cumar dhaayow colaad oo ah taliya ku-xigeenka qaybtan ayaa v o eda u sheegay in marka la barbar dhigo waxbarista da'yarta maanta iyo kuwii hore ay fududahay dhallinyarada hadda howshan ku jira sababo la xiriira dunidan casriga sii noqonaysa ku sheegaya dhalinyarada oo tababarka aan ku hayno ama kooxda baambeyda meel fiican ayaa maraysa xifradooda waxayna xirfadaas dhalinyaro fara badan ayaan tababarnay haddana taba- dhalinyaro kalento oo kuwaan ka sii badan inaan tababarno waa jecelnahay oo howshaas si fiican aan us- aan usii fulino oo kooxda baambeyda baandada qaranka ayaa la yidhaha kooxda baambeyda booliiska inaan intaas kasii fidino waa aad oo aad u jecelnaha oon sii badino horta dhalinyaradii hore iyo dhalinyaradana isma laha dhalinyaradii hore waxay ahaan jirtay dad oo markaas oo musica saas u aqaanayeen hadda dhalinyaradana waa dhalinyaro oo firfircoon oo marka wax loo sheego hore ka qabsanayo oo ayuu qoraal la-aan ah oo yeerinayo ama qoraalka haddii loosoo qoran hore ka yeerinayo waayo dhalinyaradan dhalinyaro firfircoon waaye marka waktigee waa isbedeli waktigii hore iyo waktigan isma laha waktigan cusub ay la jaan qaadeen dhalinyaradan cusub waxaa weeye marka loosoo qoray muusikad hore ka yeerinayeen kuwii horena waxaa jirtay inay muddo tababar qaataan oo markaas oo muddo la socdo kuwan waxaa marka hore loosoo qoro hore ka ye- hore ka yeerinaya oo diyaar ah waaye dhalinyaradan waa firfircoon yihiin aad u firfircoon yihiin dhalinyarada ifraax abikar oo muddo ku taamaysay halka maanta ay joogto wax caqabada kalema aanay kulmin bulshada soomaaliyeed laakiin waxaa lagu soo dhoweeya farxad iyo dhiirigelin u dhiganta mahadnaq weyn oo mar kale shaqada sii jeclaysiisay sida ay tilmaantay wallaahi bilaahi farxadaa dareemaa maxaa lahayay dadkana si fiican ay ii dhirgeliyaan meeshaada kasii wad waxyaabo badan maxaa lahay waa ku faraxsanaa gabar maxaa lahayay ka tirsan aan baandi muusikada wallaahi soofan aaltada qaraacaa waan gabdhaha ugu fiicanaa ka mid ahay guulan ii tahay inaan maxaa lahay ka mid noqdo aan yeeriyo wiligeyna waa jeclaa
yuusuf bile oo hadda xeradan ka ah macallin waa dhallinyaro sidoo kale wax ka barta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaalla muqdisho dhallinyaro badan ayaa waxa uu sheegayaa in marna howsha ciidanka la qaban karo halka dhinaca kalena wax la baran karo taasina ay ku xidhan tahay shaqada qofka iyo dadaalkiisaba ana weynay leedahay oo aad iyo aad u fiican marka ugu horeyso anoo kale hadda een, labada kun iyo sagaalka kusoo biiray marka aan dhiganayay dugsi dhexe ma waxay aad ugu fiican tahay waqti gelin waxaa baranaysid iyo gelin aa shaqaynaysa kala jirto dhib ma laha Een, barashada waxay kugu qaadanaya ilaa iyo laba sano hal sano marka wax baratidna adoo sh- ka shaqaynaya banda muusikada aa wax baran kartaa sidaanoo kale jaamacadaha dhigtaa khamiis iyo jimco saasoo kale aa way aad ugu fiican tahay waxna waa baran kartaa qoran lama qaadanayo muusigaaga markii waxaa jirto maalmo kooban oo oo ban- banaanbaxyo iyo markii xaflada meel lagu qabanayo kale lagu wacaa ama xerada joogay subaxdii oo kale gelina wax waa baran kartaa ama bartime wax u baran kartaa zaaida u fiican tahay waa ku dhiirigelina dhalinyarada inay kusoo biiraan banda muusikada booliiska soomaaliyeed dhalinyaradan oo ah jiil cusub oo qayb ka noqday ciidamada baambeyda ee booliiska soomaaliya waxaa mar kale ay fureen baal cusub oo xiise geliyay malaayiin soomaali ah kuwaas oo si togan oo qurux badan u soo dhoweeyey howshan ay hayaan waana ku dhowaad soddon sano kadib dardar cusub oo ka muuqanaysa ciidamada booliiska gaar ahaan baambeyda oo mar kale dib u howlgalay dagaaladii sukeeye ee dalka ka dhacay cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdicasiis barrow warbixintaasi asaga ayaa nala socodsiinaya haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa sheekh saciid maxamed saalax oo ah imaamka masjidka daarusalaam ee ku yaala galbeedka magaalada tan london kusoo dhowo marka hore barnaamijka eh, sheekh saciid jazaak allah kheer walaal ridwaan waan dhawahay adiga dhegeystayaasha baan salaamaya baarka lafiif markii ugu horeysay ayaa een, shalay oo jimco ahayd eh, salaadii jimcaha lagu tukada masaajida maalmo oo keliya ayuu furan yahay bal ka waran eh, sida dadku ay usoo xaadireen eh, masjidkii iyo goobihii cibaadada ay markii horeba sida weyn ugu xirnaayeen bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waad mahadsantahay walaalo Ee, dadkii runtii aad iyo aad baa uga soo qayb galeen ee, shalay kalo salaadii jimcaha iyo dadkii waa la hagayey yani runtii meel la kala istaago kiyuu dheer baa la qabsaday halka masaajidkan aan joogay daarusalaam galbeedka london aad baa runtii looga soo qayb galay iyadoo capacity-ga iyagu dee aanu dee hoos loo dhacay oo halkii uu qaadi jiray masaajidku ilaa sideed boqol sagaal boqol laba boqol oo qof oo keliya ayaanu insha allahu tacaala ugu talagalnay iyadoo dadku the guidelines badan iyo di- diyaarad fara badan runtii la sameeyey eh, darteed si wanaagsan bay runtii noogu dhacday nambarkii loogu talagalay way yimaadeen eh, cibaadadeena maasha allahu tacaala eh, si wanaagsan bay wala nagu socotay waayahay een, dee khataraha cudurka ayaa markii horeba masaajida iyo goobaha cibaadada loo xiray marka siduu ahaa dadka een, ma dhaqan gelinayeen tilmaamaha dhinaca caafimaadka iyo eh, waxyaabaha laydin faray een, xilliga cibaadada iyo xilliga salaadaha guud ahaanba
Eh, runtii rubano eh, eh, hadday tahay guddida iyo imaamyada masaajidkaba eh, waywar badan baa runtii marka hore naga hayay oo waxaan islahayn de ummadda waxa weeyaan eh, culays badan bay runtii iyagana ku tahay in badan ba guryihi lagu xidhnaa ita psychology kale baana dadkii aqbalaynba laakiin waxaa runtii mufaajaan lagu noqotay farxadna farxad gelisay in dadkii si wanaagsan waxyaala gidaarka loogu qoray waxyaalihii mukasbalmada looga sheegay inay runtii si ummadeenu si aad u qurux badan halkii laga gelayay halkii laga baxayay iyo shuruudihii faraha badnaa ee lasoo dhigay si wanaagsan bay u aqbaleen si wanaagsanna way uga soo baxeen qof walibana intii mas-uuliyadda ka saarnayd alxamdulilah wax dhibaato lagala kulmay hadday tahay shaqaalaha iyo hadday tahay eh, dadka guddiga ee masaajidka jooga midna labana kulmin alxamdulilah rabbilcaalamiin waa gartay marka dadka een, eh, laba mitir ma isku jirsanayeen wejiga ma u xirnaa ma wateen een, alaabaha gacmaha lagu dhaqdo sidoo kale de waxaa laydin faray in dadku ay soo qaataan sijaayadaha iyo kitaabka qur-aanka kariimka
ha maasha allah horta qur-aanadii meeshaana waanu ka qaadnay meeshana waa la mayray qof waliba tijaaradiisiibuu watay eh, qof waliba afkiibuu soo xidhay eh, salaada marka maxaa helay weysadii qof waliba xaafadiisu kusoo weysiisanayay musquligii waanu xidhnay dhalinyarada da- dadka afar afar iyo tobanka ka yar iyo dadka eh, de- xanuunsanaya iyo dadka daadihii qofiba muusi soo xaadirin oo way ugu soo talagaleen inaan imanin annaguna khudbadda waanu soo yara gaabinay hadday tahay shalay jimcihii Eh, labadii mitir ee dadka u- u- isu jirsanayeen waxaan u samaynay goobo loogu talagalay oo qof waliba qofka kale laba mitir ugu jirsanayo way ka soo baxeen masaajidka markay soo gelayeen eh, baaladii sanitizeradii gacmaha ayay wada marsanayeen markay baxayeen way marsanayeen masaajidka waxaanu furnay toban daqiiqo ka hor eh, salaada Eh, shan iyo toban da- shan iyo toban daqiiqo ka hor salaadii jimce Eh, toban daqiiqo kadibna waanu xiraynay sunnaha qof waliba gurigiisa uu la tegayay oo laguma sunaysanayn inta badan masaajidka marka ridwaano runtii waxaad moodaa alxamdulilah rabbilcaalamiin safetigii iyo waxyaalihii tii aanu halkan la isla gartay muslimiinta isla garatay iyo intii dowladdu amartay labada la isku darayba in si wanaagsan runtii ay u dha- ay u dhaqan gashay alxamdulilah waa gartay een, haddii een, la- laga hadlayo isbedelada eh, dee eh, cudurkan uu dunidao dhan ku sameeyey eh, ka sokow haddana een, waxaad moodaa in dad badan ay ku adkaanayso shuruudaha iyo een, nidaamka cusub iyo isbedelada cusub ee loo sameeyey masaajida marka een, bal ka waran dareenka dadka afar bilood kadib in haddana een, shuruudihii eh, masaajida aada loo adkeeyey
Eh, runtii culays fara badan bay eh, ah, ridwaan oo culays badan waa dareemaysaa dadkii in badan culays badan bay ku tahay dadkii yani waxaad moodaa in badan idi waxaabay weydayba dad qaali ah oo masaajidkan ka tirsanaa oo safka hore ku tukanayay oo walaaladood la ciidayay oo la soomayay oo masaajidka qur-aan kula akhrisanayay oo kula subcinayay ayaaba qayb badan dee naftoodiiba ay waayeen marka dadkii maalintii ugu horreysay waxaa moodaa inay somehow iskaba dadki geeriyeysay yihiin oo naxdin badan ay haysto Eh, haddana dee alxamdulilah rabbilcaalamiin qofkii ilahay caafimaadkiiyo isagii goobtii cibaadadii uu yimid dee waxaa qasab ku noqotay in dadka hore maaragtay dhintayna loo maarata ilaahay loo baryo eh, maxay ahayday eh, dembi dhaaf inta xanuunsanaysan ilaahay nu barino weliba iska wareysano yaa dhakhtarka ku jira yaa la- yaa la- yaa la- yaa la ziyaaran karaya laakiin waa run arrintaasi culays bay dadkay ku tahay Eh, dee idaaradii iyo masaajidadii laftirkeeda culays bay ku tahay laakiin dee masaajid afar bilood inaga xidhnaa in capacity boqolkiiba labaatan ama soddon thirty percent lasoo celiya dee waxay noo dhaamaysaa qof walba u dhaamaysaa muslina Eh, masaajid gurigii lagu tukanayo ama la fadhiyey ee cibaadadu ay ku yarayd Eh, marka runtii dadku waxaa mudan arrintaas soo dhaweeyeen siaad og tahay eh, ridwaan oo walaalo eh, xaggii malcaamadihii waxaanu ka dhignay online caruurta zoomka looga dhigayay intii dhow- intii bilowba eh, way socotay malcaamaduhu caadi bay u socdeen duruustii dadka waaweyn ee culammadu ay jeedinayeen sheekh waliba eh, duruustii uu jeedinayay ama kitaabkii uu marinayay xaggaa iyo zoomka ayaa ayaa lagu xiray marka waxaad moodaa xaggii eh, tacliinkii educationkii inay si wanaagsan ay u socoto oo dadkii waaweynaa iyo dadkii yaryaaraa rag iyo dumarba qof waliba maaragtay wixii u baahnaa in- lama wada gaarsiin karayo dadka intii dee iman jirtayna way ka yaraanaysaa dadka masalan baa soo geli karaya dee internetka iyo systemkan isticmaali karaya haddana waxaad moodaa alxamdulilah rabbilcaalamiin si guud ee boqolkiiba toddobaatan ama sideetan haddii la gaaray la gaarsiiyey aqoonta dadkii loogu talagalay waxaa u arkay inay insha allahu guul tahay ay fududaysay runtii sistemadan cusub iyo internetkan iyo zuumankan iyo meelaha laga soo gelaya alxamdulilah waa gartay een, laakiin arday een, intii markii hore loogu talagalay in ka yar ayaad wax ku bartaan soomaha marka laga hadlayo dhinaca qur-aanka ahay ma koleyba nambarku dee nambarkii noqon maayo lix boqolka todoba boqol oo arday haddii la hayay waxaa dhici karaysa inay boqol kiiba toddobaatan udamba dee lix boqol ahaayeen in afar boqol oo kale ay xaadirto inta kale waxa weeyaan in wadankaba ka maqnayd ama in masalan baanay u suurtagelayn ama internet baan la haynin ama computerkii hawshiisii iyo soo gelidiisii ay ku adag tahay Eh, taa laftarkeeda way iska jirtaa laakiin yani in dadka intii badnayd runtii serviceku waa gaaray available lagu yahay dee qofkii soo geli karaya Eh, sida dad- dadka waaweyn laftarkooda culamadii waktigoodii bay soo fadhiistaan ay maaragtay duruustoodii caadi guryahoodii kasoo galaan ay u dhigaan saad sheegtay dee culayskii mar walba waa jiraya laakiin haddana waa culays eh, la-aanta boqol kiiba boqol dee waynoo dhaamaa waa gartay sheekh saciid een, arrinta muhiimka waxa ay tahay marka laga hadlayo ururada muslimiinta sida eh, muslim council of britain een, laftooda waxa ay ka digayeen in een, haddii khataruhu ay sii bataan taxadarkana la muujiyo oo een, aan loo baahnayn in masaajidii lagu degdego marka arrintaas ma qabta adiga
Eh, wallahi aniga maya runtii eh, ma qabo Eh, uma arka runtii ku degdegin waqtigan xaadirka ah marba haddii meeshii sideedda boqol ay ku tukanayeen boqol iyo konton laba boqol laga dhigay duruustii oo dhan la wada wareejiyey musqulihii la xiray dadkii labalabada sirayl isu jis- jirtada eh, bahalada saabuuntan eh, gacanta la mariyay loo mariyey dadkii afkii u xiran yahay dee wixii asbaabtii qofka bilaadanka asbaabtii uu la yimid Eh, waxa weeye qodna saacadiisa dhaafi maayo saxaabigii khaalid ibn waliid la odhan jiray boqol dagaalo ilaa boqol gaaraya ayuu ku dagaalamay oo intaas seeftu ay ku dhacaysay markay dhimashadiisii noqotayna sariirtiisii isagoo iska jiifaba malkulmood ku yimid uu dhintay marka horta qofina waktigiisii dhaafi maayo dee ummadeenina wax badan bay qabatay dowladda la qabatay Eh, waxa weeyaan waa aad baa la isu kaashaday hadday tahay xagga qeyb- qeybta caafimaadka iyo qaybaha kale Eh, xilligii la xidhiyey markiiba waa la xiray xilligii la yidhi la fu- ha la furo laguma degdegine mar walba de waa lala socday systemka iyo waddankadaynu joogno Eh, waxa ay leeyihiin iyo guidelineskooda mar walba laga adab qaadanayey Eh, laakiin de hadda bil iyo laba kan lagu sii dari lahaa oo la yaro sugi lahaa anu runtii waxaan u arkaa alxamdulilah intanaabay dadkii ay ku yar yihiin oo de cibaadadii ay ciriiri gashay marka xilli fiican oo aad u macquula baan u arkaa runtii in aynu hawshii in- dib inoogu bilowmatay welina de complete maaha waa yar yar bay u socotaa hawshii waa gartay dee marka laga hadlayo london iyo dalkan britain een, masaajido badan oo soomaalidu ay maamulaan ayaa jira oo masjidkan eh, daarusalaam uu ka mid yahay masaajido badanna waa ay jiraan goobaha dadka soomaalidu ay inta badan een, isugu tagaanna waa ay ka mid tahay masaajida ama qur-aan ha ku bartaan ama eh, cibaadadii iyo salaadihii kale marka xaaladda idinka aad ku jirtaan hadda markaad eegto iyo sida een, fursad aad u haysataan marka laga hadlayo dalka aad joogtaan maxaad kula talin lahayd eh, muslimiinta kale ee soomaalidu ay ka mid yihiin ee dalkii ku sugan ee laga yaabo in een, aanay eh, si fiican een, u qaadanaynin wacyigelinta ku saabsan in xanuunka covid sagaal iyo toban laga hortago oo aad arkayso in dadkii masaajida een, lafteeda ay hoosta isaga jiraan oo aysan haba yaraatee een, tilmaamaha iyo taxadarkii la rabay aanay ka muuqanba Eh, eh, runtii waa muhiim eh, waxa weeyaan asbaabta ilaa lala yimaada haddii shareecada islaamka ay ka mid tahay uma atbacsadaba nabigu caleyhi salaatu wasalaam neefkii wuxuu yidhi caqilha watawakal Hadda- adiga w- w- akaas iska yaallaa ma noqonaysa waa de wuxuu nabigu yidhi baltaaskare iyo meel geed ku xidho dabeetana ilaahay oo tala saaro marka qofka baniaadanka inuu runtii dhibaataa timid dhibaatadii waa la wada qilsan yahay dad baa ku xanuunsaday dad baa ku dhintay waxaasoo dhan waynu arkaynaa de marka waktigan xaadirka ah dee dhakhtaradii iyo caafimaadkii iyo suldaadkii waxyaalaha ay nagula talinayaan runtii dee waxa waxa wanaagsan runtii inaynu raacno Eh, dadka halkan jooga runtii aad bay arrintaa ula socdaan waana sidaasaan kugu sheegaya dee waxaasoo taxaadyara ayaa la samaynaya imka qofkii aan maask sidanin xaggay wuu iska noqonaya qofkii aan tijaabadiisii wadanin wuu iska noqonaya masaajidada badi security baa baabka hor dhigan annaguba baana saa samayna micnaha waxaan ka wadaa in qawaaniinta loo hogaansanaado qawaaniintana qawaaniin iska iska yimid un maahae waa waxay wataan caafimaadka caafimaad darradii dhacday ayaa arrimahani keentay oo markii hore bay ciidin masaajid umay diidayn istawu baa la lahayo suulkaa suulka la isu saariyo dadka waaba la isku soo riixayay iminka waxay noqotay dadkii in la kala riixo markii caafimaadiyan ay arrintaasi dan ay noqotay ama caafimaad ay noqotay marka waxaan dee kula dar- dardaarmayaa dadka ama wadankii jooga ama meel aan meelahan dee qanuunka xoog uga shaqeeya aanay ahayn in iyaga laftarkooda iyagoo ilaahay subxana watacaala la kaashanaya haddana labadaa mitir waxba yeeli mayso afka inay xidhaan waxba meeye waxay u tagta mooyaane haba yaraatee waxba yeeli mayso Waxa daruuraad baa daruurad weeyaan duruuf baa keentay fa daruuraadku la tibixu lmaxduuraat wixii daruuraadku inkastay daruuradu tuqadaru biqadariha laakiin haddana wixii daruuro ahi dee waxa weeyaan wixii aan la samayn jiraa walba dadku may kala fogaanayna istawi ictadiru baynu lahayn maantana saasaynu eegeynaa waxaynu eegeynaa labada in la kala fogaado labada misar la ilaaliyo marka waxaan kula dardaarmaya walaalaha iyagoo caafimaadkooda ilaalinaya cibaadadoodana hagaajisanaya oo toosisanaya in insha allahu tacaala qawaaniinta caafimaadkooda iyo iyo badbaadadooda ay ku jirto in insha allahu tacaala ay raacaan dowladahaasina dee waa dowlada islaamiya ilaahi subxana watacaala ka cabsadaan oy dadkooda wixii wanaagsanee dee tala ay siiyaan insha allahu tacaala aad iyo aad baa umahadsan tahay sheekh saciid ilaahayna ha u naxariisto dhammaan dadkii geeriyooday ee ka tirsanaa masjidka ama ku cibaadaysan jirayba Een, waxaan rajeynayaa in eh, jannadii firdowso ilaahay ka waraabiyo
aamiin walaal ilaah baan ku salaamaya waana kaaga mahad celinayaa fursadan aad i siisay wajazaka allahu khayr intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayay sheekh saciid maxamed saalax oo ah imaamka masjidka daarussalaam ee galbeedka magaalada london inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idin leh nabadgelyo
haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii cawayska washington waa kan cabdixakiim maxamuud sharwac oo noo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaynu ku wada caweyn doonna waxaa ka mid ah hooyaday iyo aabbahay kulankoodii waxay isku barteen ciyaar dhaqameed laba aftahan iyaga oo laba kooxood kala wata iyo ciyaar isugu yimaadeen halkaasay isku barteen waa xubin aynu ku soo qaadan doonno qiso dhaba oo la xidhiidha hanaankii heellamaalka ah ee soomaalidii hore ay u hasaawi jireen sidoo kale dhegaystayaal waxa aad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka marnaan doonin caawana waxaynu ku wada caweyn doonaa
heesta dhankigana sameeyey ereyada waxaa sameeyey alla u naxariista cali mooga geedi miusiga waxaa sameeyey barnaamijkuna waa barnaamijka cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal noocyada kala duwan ee ciyaar dhaqameedka soomaalida ayaa ah kuwa ay bulshadu ku madadaalooto islamarkaana la soo bandhigo xilliyada qaar waxaanay ciyaarahan badanaa bulshadu ay ku kulantaa munaasabadaha qaar iyo weliba xilliyada barwaaqada lagu jiro iyadoo ay jiraan dad iyagu si gaara ugu caanbaxay ciyaar dhaqameedkaas oo marka ay jiibta iyo jaanta ay isla helaan ay adag tahay inaad ka jeesato waxaana marka ciyaarahaasi lagu kulmo ka dhici jirtay tartano dhex mara dhinacyada u soo ciyaar guday iyadoo loo kala safan jiray kooxo islamarkaana la isu weydaarsan jiray suugaan golo kafuul ah oo isla goobtaasi lagu curiyey kuwaasoo qaarkood ay mahadhooyin reebi jireen islamarkaana ay taariikhda galeen ilaa iyo haatanna laga sheekeeya qaarkood sidoo kale dhegaystayaal marka la isku yimaado hawshu kuma aanay koobnaan jirin ciyaartaasi la ciyaaraye waxaa xilliyada qaar dhici jirta in halkaasi haasaawa uu ku dhex maro dhinacyada suugaantaasi isweydaarsanaya gaar ahaan wiilasha iyo gabdhaha iyadoo ayba dhici jirtayba in suugaantaasi laysu qiimeeyo laysku fahmo islamarkaana qoys lagu yegleelo oo laysu guursado haddaba barnaamijkeenna cawayska ee caawa waxaan idinku hayaa sheeko dhaba oo waayahaasi la xidhiidha taasoo inala wadaagi doona abwaane bedel cabdilaahi geelle oo ku nool magaalada jigjiga iyadoo bedel sida uu sheegay labadiisa waalid oo heellamaal ahaa ciyaar gudkaasi ay isu calfadeen abwaan bedel oo magaalada jigjiga ugu warramay wariyahayaga haashim sheekh cumar good ayaa ugu horreyn waxa uu sharaxaya aragtidiisa ku aadan hal abuurnimada iyo weliba sida ay ku timaado
horta in hal abuurnimadu waa dee kolley waa hibe ilaahay bixiyo Een, laakiin inta aqoontayda gaaban aan anugu ka ogahay saddex baa loo qaybiyaa inay qofka ugu timaado muhibo baa la yidhaahdaa oo waa hibo uun mu'daas markay dhacdo malaa carabi bay ka soo jeedaa muhibo waxaa weeye qof uun ilaahay ku ilhaamiyey unoo ku dhaliyey hal abuurnimada iyo xigmadda inuu maaragtay uu tiriyo oo ku abuuran weeye qofna waxaa la yidhaahdaa hidaraac oo wuu hidaraacaa meel buu ka hidaysanayaa ama aabbihii adeerkii hooyadii awowgii abtigii maaragtay dadka ehelkiisa ah oo uga horreeyey buu ka hidaysanayaa kan saddexaadna inta aan ogahay waxaa la ydhaha hansi hansi waxaa weeye qof aan markii hore hal abuur ahayn oon muhibo u lahayn hidaraacna aanu haysanin oon cid ka hidaraacaynin oo xaaladi ay ku timi xaaladaha adag ee soo food saareeyey cadaadiska ku dhacaya maskaxdiisa iyo dareenkiisa ayay ka dhashaa markaa hal abuurnimadu ay ka dhalataa uu wax ka yidhaahdaa oo xaalad baa ka keentaa marka aniga taydu waa hidaraac baan odhan karaayo aabbahay waa gabayaa isagaa iga gabay badan walaalahay ilaa afar kale oon aniga ahayn waa gabayaa macal gabdhaha ku jira oo gabdhuhu iyaguna ilaa saddex ay yihiin gabdhood oon walaalanahay oo maaragtay hooyaday sidaasay ahaydoo aniga laftaydu hooyaday iyo aabbahay kulankoodii waxay isku barteen ciyaar dhaqameed laba aftahan iyagoo oo laba kooxood kala wata iyo ciyaar isugu yimaadeen halkaasay isku barteen qisada haddaynu la wadaagno dadkayna dhegaysanaya ma noo sheegi kartaa abwaan haa aabbahay cabdilaahi geelaa la yidhaahdaa marka ina geela yare wuxuu wadan jiray koox dhaantaxer la yidhaahdo oo dhaantaxer waxaa weeyaan koox dhallinyara oo isku xidhan oo intay ciyaarta isla baratay jiibta iyo jaanta uu ninkanina hogaamiye u yahay aftahan u yahay oo habeenba meel u ciyaar gudda beelaha soomaaliyeed marba meel u taga oo weliba marka dambena deegaanada ku soo wareega marka aabbahay kooxdaas wadan jiray dhaantaxer buu ahaa hooyana waxay ahayd aftahan aad ugu xeel dheer xagga ciyaarta dhaqanka gaar ahaan dhaantada iyada iyo walaaladeed marka walaalkeed oo da'dii ka weynayda iyo iyada ayaa ciyaarta iyo nidaamkan ay saaxiib ku ahaayeen way israaci jireen marka ay dad kale ishayaan hal far bay noqon jireen meel bay ka wada jeensan jireen marka ayna dad kale la joogina iyagana dhexdoodii reerkoodiiyo intii istaqaanay ay yihiinna iyagaa laba kooxood intay iska dhigaan bay iska soo horjeensan jireen iyo abtiga iyo walaalkeeda isku xiga marka way isu halqaadi jireen way isqardoofi jireen way isxalxidhaalayn jireen halxidhaalahaasaa la isfuri jiray ka soo qaad bay odhan jireen maalan iyadoo gabarh kale ay iska kaa celinayso kuu halqaadayso ay ku halcelinayso oo kale marka ciyaartii nidaamkii sidaa ahaa ciyaarihii yaa aabbahay waxaa loo sheegay inay jiraan dad caynkaasoo aftahanahoo walaala ah oo gabadhaasi ay ka mid tahay marka wuu soo doontay isagii kooxdiisii wuu u yimi habeenkiibaa marka ciyaartii la ysugu yimi koley akhyaari indhahay ka faqdaa iyagu markii horeba ilaahay kuma hagaajinin inay ama isqardoofaan ama ay iscaayaan dadka qaar baa iscaayo caytama ilaahay taa kuma hagaajinin dee calaf baa meesha ku jiraye ilaahay baa arrimaha hogaamiye markiiba kalgacayl iyo ixtiraam iyo xishood yaa mid walba wejigiisa ka kale loo saaray way isbarteen ciyaarihii way isku barteen way wada dhaanteeyeen kadibna way halkaasay iskala jaan qaadeen ma xasuusataa ereyadii ay isdhaafsadeen dhaantada ay isku dhaafsadeen ama jiibtii jaantaadu ay isku dhaafsadeen ciyaarta ay isugu yimaadeen waxaan ka xusuusan karayaa in yar oo kooban marka aabbahay markuu cabdilaahi geelayahay hooyadayna waxaa la yidhaahdaa hiba xasan cali hiba xasan cali baa la yidhaahdaa la odhan jiray allah naxariisto way way hooyatayeen marka cabdilaahi geele waxaa ka mid ahaa ereyadiisii habeenka madow hiboy adiga horweynkii lagaaga soo kacay macnaha geeljiruu ahaa geelashii meel bay ku soo xareeyeen way soo maaleen caanihii bay ka soo dhammeen way ka soo guureeyeen marka ereyadaas waana loo sheegay magaca way istooydeen oo magacii way isbarteen kadib ereygaasu marka u soo dhigay habeenka madow hiboy adiga horweynkii lagaaga soo kacay habeenka madow ma heesaayo hiboy ma isku kaa halleeyaa ereyadaasaa ka mid ahaa ereyadii bilowga ay u soo dhigay iyaduna mayna fogaynin ee way soo dhowaysay marka halkaasay iskala jaan qaadeen oo jaanqaadkoodu halkaasuu ahaa sidaasay marka isku barteen oo markii dambe ay isugu deexdeen
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin abwaana bedel cabdilaahi gelle iyo weliba wariyahayaga hashim sheekh cumar good weli barnaamijka caweyska washington ayaad nagala socotaane bal markanna dhegaystayaal aynu wada dhegaysanno codka fanaaniinta xasan aadan samatar iyo weliba saare axmed jaamac mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay cawaysin wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaada waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey aadan geesaale aare oo hal abuur heesaa iyo weliba musishan ku nool waddanka holand iyadoo aadan uu qaybtan kaga hadli doono qaar ka mid a heesaha uu curiyey iyo weliba kuwa uu laxanka saaray hase yeeshee waxa uu marka hore isbarbardhig ku samayn doonaa fankii hore iyo weliba kan haatan ee cusub ee casriga ah kala duwanaanshaha dadkuma samayn kala duwanaanshaha waxaa sameeyey wakhtiga da'duna way socotaayo qoon kastaay qoonka ka dambeeya uu dhaleeceeyaa dee wiilku aabbahay uu xumaama yidhahda mar walba ee u ammaanaa ka ka horreeya aabbuhuna wiilkaygu nin fiicanba wuxuu odhan karaa aabbahay wiilkaygu waa doqon uu odhan karaa marka horta anu waxaan u arkayaa fanka dhalinyarada iminka anu raggaa dhalinyarada ee iminka fanka bilaabay sidaa ay ku wadaan hadday samayn waayaan fanku maba sii socdeen waxaan anugu ku ra- waan ku raacsanahay inay isdabaraan oo bilowgii waxay ka bilaabeen dhallinyaradani heesihii fanaaniinta waaweynaa iyaguna jeclaayeen dadkuna jeclaa inay dadka maqashiiyaan oo dadka qorbaha jooga maqashiiyaan dadka qorbaha waxaan bilaabay dadkii qorbahana way ku qasabtay inay keli noqdaan anigu kuwii horena waan la shaqeeyo oo waan garanayaa tooda kuwa halkanna waan la shaqeeyo waan garanayaayo qalabkay ku shaqeeyaan iyo siday wax u sameeyaan iyo wax walba waan u sameeyaayo waan waan la joogaa marka macnaha waxaad leedahay qolo kastaaba xaggeeday ku qurux badantaho iyo waayaheedii la socotaa iyo fankeeda iyo wixeeda way iswataan anu waxaan leeyahay labaduba waa sax labaduba waa sax xaggeennaba waa loo baahan yahay imika waad waad maqashay heesiheenii hore baari hore waxa jiray heesaha caynkaasoo kale markaad maqasho dee dadku way ishayaan rag baa rag baan dad baan arkay yidhaahda dhallinyarada imika heesihii way xumeyeenoo way ku dhaceen waktigo way socdaan nin kasta ay waktigiisu la qurux badan yahay dharkiisa iyo cuntada uu cunayo iyo dhakabaha uu gashado iyo wax walba kale uu ka duwanya tibaaxiisa u fadha uu ka duwanya lama bedeli karo waktigu u socdaa lama bedeli karo altaasaan aaminsanaano waxa anagu haddaan ka cabanno aan wax ka qaban karnana maaha haddaan dhaan toosinno toosin karna maaha laakiin dhulkii hadday dowlado dhisan jiraan dee afkii sibaa loo loo dhisi lahaa oo sidii afkeenni ku habboonaabaa loo samayn lahaa lakiin imika dowladihii dhulka ka dhisnaabaaba maartaale jaamacad jaamacaday furaan af carabi u bixinayaan af ingiriis u bixinaya oo dariiqay furaan bay u bixinayaan af shisheeyo oo ilmihii dhashaa loo bixinaya af shisheeyo oo magac shisheeyo oo wax walba waa iyagiiba way wadaan
waa si wanaagsan si fiican baan u fahmay waa nolosha kala duwanaanshaheeda mid kastaaba casrigeeda iyo waktigeeda wadataa hadaynu ka gudubno fanka iyo weliba aragtidaada ayo saad u aragto oo aynu u gudubno ama aan soo qabto heesta kale laydhaa muumina oo dabcan da iyaduna ka mid a heesaha aad qaato muumina maxay ka hadlaysaa iyadu war muumina anu waxaan u sameeyey xaaskayga haa marka muumina dee magaceega maaha magaceegu waxaa la idhahdaa faa'iza marka hooyada qudheedu waa fanaanad sideeda unaho ilaa yaraanteedaan fanka soo wada wadna weeye marka muumina waxaanu idhi waa mu'mina yaan uga jeedaa mu'min
mu'min baad ka keentay marka waa wanaag baad ku ayaad ku ayaad ayaad ku tilmaamaysa haa mu'min mu'min baan ka keenay marka islaantaydu dee gabdhaha soomaaliyeed oo dhan bay ciyaaraysaa doorkoogi haweenka soomaaliyeed oo hooyadayna ku jirta ay hooyadayna ku jirta weliba haa marka mu'mina maydhanaha qabi hadduu meelo u kalaho mahanbaba makalaha mahura meeliskeed baylihima mara marwada soomaaliyeed miyaa laga maarmaya waa sidaa heesta marka iyadoo iyadu matalaysa marwooyinkii soomaalida aad leedahay iyada haddana iyadii tilmaamaysa iyadaa tusaale usoo qaadanaysa
waa ka waa sidaa haa waa sidaa waaga erayadeeda haddaynu ku dhufanno heesta maxaa ka mid ah
jarmuuqiyo midab huwaday caddaan iyo madow ismaray mulaaxiyo miir xareediyo madheedhiyo midho gobweeye marwada soomaaliyeed miyaa marnaba miya laga maarmaya waa maya waa sidaa
miganayow hadal macaaye muslinsana booliska reerka umayala mudnaanta saygana mago miya laga maarmaya miganayow hadal macaaye muslinsana booliska reerka umayala mudnaanta saygana mago miya laga maarmaya marka ay heshana mahadisadaye maamuusiyow sharafku magaciye maamuusiyow sharafku magaciye marwada jabuuti weyn miyaa marnaba miyaa laga maarmaya miyaa laga maarmaya miyaa laga maarmaya marka ay heshana mahadisaday maamuusiyo sharafku magay maamuusiyo sharafku magay mar wada soomaaliye miya marnaba miya laga marmaya miya laga marmaya miya laga marmaya
markaynu aadan ka nimaadno heesaha aad adigu samayso ama aad curiso iyo heesaha maxaan ku idhahda iyagana ama aad aad qaado iyagana laxankaad saartaa marka miisigoo tunto laga yimaado dhinaca laxankana waad saartaa heesaha maxaa ka mid ah heesahaad laxanka saartay caanka amaba caan baxay muddooyinkii hore hadday noqdaan iyo muddooyinkii dambe
tix gabayaa laga hayaa ha- heesta laxankaygana sameeyey Eh, ereyada waxaa sameeyey alla u naxariista cali mooga geedi miusiga waxaa sameeyey uu dhintay baan maqlay ilahay naxariistiisana ka waraabiye cabdilaahi sugulle nin iftin ku jiray
dhegaystayaal qayb kale oo kamida waraysiganna waxaad ku maqli doontaana barnaamijka caweyska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeenii toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac barnaamijkaasi asaga ayaa nala socodsiinayay
idaacadii caawa oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigu asahar cabdi axmedba waxaan idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doonno nabadgelyo